الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacd waxaan kusoo jeednay kitaabkii taysiir lwusuul ilaa qawaacid lusuul wa macaaqid lfusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay alusuul almukhtalafa oo adilada oo mukhtalafka ah oo afartaa kan ugu dambeeyo ah istislaax ama maslaxa mursala almaslaxatu mursala ayaan kusoo jirnay taxriifkeedii waan soo qaadannay sharaxaan ku dhex jirnay soo maaha wa jamiicu sharaa'ic iddiin matniga haddaan fiirino wuxuu yidhi walistislaax wa huwa istislaaxu itibaaci almaslaxati waa maslaxada in la raaco maslaxada in la raacana waxaa loola jeedaa maslaxada in axkaam lagu dhiso maslaxada in axkaam lagu dhiso ayaa loola jeedaa maslaxada almursalati oo la irsaaliyey waa la irsaaliyena waxaa loola jeedaa maslaxadan ayada bicayniha daatadeeda daliil khaasu kuma soo aroorin oo sharci uu leeyahay ha la ictibaariyo xukunkaas ha lagu dhiso daliil gaarun kuma soo aroorin oo leh ma la ictibaari karo laakiin waxay soo hoosgalaydaa adillo caam ah in la ictibaari karo adillo caamah loo hela maa daliil khaasa oo leh bicayniha maslaxadan xukunka lagu dhiso lama hayo marka daliil khaasa oo leh lama ictibaari karan lama hayo marka waa la isaaliyey waxaa loola jeedaa daliil qayday oo ictibaar ku qayday ama cadamul ictibaar ku qayday midna looma hayo waa la isaaliyey marka waa saas itibaacu maslaxati mursala itibaacana waa in axkaam lagu dhiso wa huwa istislaaxu itibaaci almaslaxati waa maslaxadii in la raaco wa huwa istislaaxu itibaacu lmaslaxati waa maslaxadii in la raaco maslaxada almursalati ee la sii daayo la irsaaliyey oo min jalbi manfacatin nacfi la soo jiididiisa ah maslaxadu haddii xugun lagu dhiso nacfiyaa ku imaanaa oo dafci madaratin ama dhibaato la difaacideed ah min hayri an yashadda ayadousan u markhaati kicin lahaa maslaxadaas aslun daliil sharciyun sharci loo nisbeeyey daliil khaasaa looga jeeda mid caama waa leedahay oo jinsi ahaan waa la hayaa in masaalixda noocaasa sharcigu ictibaariyo laakiin daliil khaasa ma leh daliil khaasa ma laha sharax wuxuu yidhi wa jamiicu sharaa'ic iddiin diinka sharaa'icdiisa sharaa'icdiisa waxaa loola jeedaa axkaamta uu jideeyey diinku axkaamta uu jideeyey aa loola jeedaa wa jamiicu sharaa'ici diini diinka sharaa'icdiisa dhammaantood tayjicu waxay u laabaneen ilaa taxqiiqi alaai masaalixa masaalix saddexa la sugiddeed saddex maslaxa in la xaqiijiyo la sugo ay u laabaneen masaalixudiin dhammaanteed alulaa maslaxada ugu horaydaa dar-u lmafaasidi waa mafaasidda in la difaaco axkaam fara badan waxaa ilaahay u jireeyey mafaasid ayaa ilaahay ku difaacayaa mafaasid ayaa lagu difaacayaa wa shurica waa la jideeyey lahaa lihaadi lmaslaxa maslaxadaas oo ah dar-u lmafaasid in mafaasid la difaaco waxaa loo jideeyey xifdu daruuriyaati daruuriyaadka la ilaalintooda daruuriyaadka la ilaalintooda axkaamta ku dhisan oo dhan waxaa loo jideeyey dar-u lmafaasid mafaasid in la difaaco laga hortago daruuriyaadka wahiya daruuriyaadkuna asitatu waa lix wahiya daruuriyaadkuna sitatun waa lixde wahiya daruuriyaadkuna sitatun waa lix addiinu waa diinka murtadka ha la dilo markuu nabi maxamed leeyahay sala allahu calayh wasalam diintaa lagu ilaalaa waa xifdan liddiin haddii la yidhaahdo qofku markuu rabana ha ka baxo markuu rabana diinkaa soo galo waxa weyan diinta lagu talaacuba xifdan liddiin uu nebi maxamed u yidhi sala allahu calayh wasalam man baddala diinahu faqtuluuh saasuu yidhi waa nafsi waa nafta addiinu waa diinka waa nafsu waa nafta waa ku casuma marka nafta axkaamta qisaasta ah oo rabbulcaalamiin uu leeyahay qofka qof dila waa la dilaa wa katabnaa calayhim fiiha anna nafsa binafsi qofka qof dila waa la dilaa oo qof muslima hadduu muslim kale camdi u dilo waa la dilaa marka la leeyahay waa xifdan linafsi naftaa la ilaalinaho tacadiga iyo itlaafka iyo baabi'inta laga ilaalina waalmaalu waa maalka midka saddexaad tuugga gacantaa laga gooyo isbaaralayda lugiya gacan isdhaafaa laga jaro ama inta la dilo geed ha laga laalaadiyo jidka agtiisa waxa loo jideeyey oo axkaamtaas ilaahay u jideeyey waxa ay tahay xifdan lilmaal waa dar'ul mafaasid mafaasida la difaacaho haddaan saas la yeelin maalkii waa la xadaa waa la isbaaraysana nafta waxa weeye waa dar'an lilmafaasid waannasru waa taranka taranka in la ilaaliyo oo aan nasabku isku qasmin waannasru waa nasabkii waxa loo jideeyey zaaniga guur xalaha soo maray in dhagax lagu dilo kii kalena boqol karbaash lagu dhifto waa xifdan linasli wa nasabi haddii kale biyihiiya isdhexgalaa waxa weeyaan nasabkiia isku qasmaa nasabka dhan ayaa lumaya marka waa dar'an lilmafaasid mafaasid ayaa lagu difaacaa xadka sinada wal cirdi cirdiga waxaa loo jideeyey qofka qaadifka ah ee qof muslima oo berii a yidhaa zaanigaa tahay siddeetan karbaash in lagu dhufto waxaa loo jideeyey xifdan lilcirdi in sharafta la ilaaliyo sharafta in la ilaaliyo haddii kale waxaa soo baxayda bulsho aan akhlaaq lahayn oo qof walba qofku raba iska caayo kan waa zaani hooyada asaasa aabba asaasa idada asaasa walaasha asaas bulsho oo fasaaday aa soo baxayda sida bulshadeennan oo kale sida bulshadeennan oo kale dadku noqona haddii xadka ilaahay wax ooga la waayo oo qofka ku hadla kelmaddan xun aan inta sharciga la hor keeno aan xadka ilaahay la marsiin bulsho noocaana soo baxayda oo tasbiixdoodu ay tahay qadaf bulshadaanoo kale aa soo baxay taasoo kale si aysan u soo bixin aa ilaahay u jideeyey xadka qadafka oo qofka qof yidha zaanigaa tahay siddeetan karbaasha lagu dhufana hadduusan u cafin qofkay uu yidhi waa xaq bani aadan haddii qofkaanu cafiyo khalaas waa la dayna laakiin hadduusan cafin maya sinadu iyadu maahan xaq banu aadam waa xaqullah waa xaqullah hadduusan xoog ku samayn hadduu xoog ku samayna labadiiba waa islata labadiiba waa islata saasaa darteeda meherku ka laasimaa marka ay qasabka tahay marka kalena meher ma leh marka sidaas ayaa cirdiga si loo ilaaliyo mafaasidaas akhlaaqxumadaah afxumadah loo joojiyo aa loo jideeyey xadka qadafka marka lixdaas lixdaas usuuliyiintu sida badan ilaalinteeda waxay ka sheegaan marka dhibaata ku timaado waxa sharcigu ku difaaco intaasay ka sheegaan sida badan oo hadda kuwan sheegaynay inay yidhaahdaan diinta waxaa lagu ilaaliyey qofkii ka baxa in la dilo nafta waxaa lagu ilaaliyey qofkii dila in la dilo waxaa lagu ilaaliyey maalka qofka dhaca amase xada in gacanta laga gooyo ama luguya gacanama loo dilaba hadba midkii uu maray caqligii ma ii dhiman ha walcaqlu caqliga waxaa loo jideeyey qofka qamracaba in la jeeqlo waxaa loo jideeyey waa xifdan lilcaqli waa xifdan lilcaqli waxa qamrada ama daroogada ama maandooriyaha qofka caba ama cuna loo jideeyey in la xado waa xifdan lilcaqli waa lix mar daruuriyaadku waa lixdaas culammada gobol waad arkaydaa shan ka dhiga laakiin nasliga iyo cirdiga aad waxaad mooddaa inay mararka gobol ay hal mid ka tiriyaan laakiin waa laba xad hadde laba xadoo laba baab diinta kule wey oo zinaduna xad gaarahay leedahay cirdiguna xad gaaru leeyahy oo qadafaa la yidhaahdaa labadooda marka in la kala tiriyaa saxa marka culammadu markay ka hadlaayaan musuliyiintu inta badan waxay uga hadlaan markay leeyihiin daruuriyaadkan waa la ilaalinaa dhanka waxay ka sheegaan marka dhibaata ku timaado dhibka sida looga difaaco oo sidai hadda aan soo sheegnay qaabkaas uga hadla laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleetaba waxay yidhaahdeen war ma ahan ilaalinta sharcigu ilaaliya intaas kaliya maaha laba dhinaca sharcigu ka ilaaliya koow daruurigan horta marka hore isaga jiritaankiisa in la ilaaliyo oo maalan diintii qofka waxaa la leeya waa inaad tawxiidkii ku dhawaaqdaa qalbiga ka caqiidaydaa salaadii tukataa sakadii bixidaa soontaa sakayda taas waa jiritaankii diinka xaalaga baxa hataa marka horeba jirsiin waa in horta shaygan wax jira laga dhiga waa in wax jira laga dhiga marka diintu waxa weeye marka ay leedahay ha la tukado ha la sakeeyo ha la soomo ha la xajiyo waa diintii waxaa lagu ilaalin jiritaankii shaygii kobci lahaa oo uu ku jiri lahaa diinku aa lagu ilaalin marka darar ku yimaadana xadkiiaa lagu ilaalin marka laba dhinaca laga ilaaliya maalkii ganacsigii waxaw ijaaradii mucaamalaadkao dhan waxaa loo jideeyey maalka in lagu kobciyo oo lagu ilaaliyo jiritaankiisa dan marka hore la yidhaha macaamilma banaantaan balba ka imaana marka marka hore waxaa lagu ilaaliyey asaga wixii kobci lahaa in la sheegay oo ganacsigii iyo tijaaradii iyo shaqadii iyo wixii oo dhan kadibaa laleey maalkii marka la helo cidda ku xadgudubtana ha laga ilaaliyo laga difaaco marka ha laga difaaco nafkiioo kaleeto waa kadaalika oo waxaa loo jideeyey waxay cunaydo waxay cabaydo waa waxay ku kobcaydo waa waxay ku kobcaydo markaasaa loo xalaaleeyo haddana laleeyahay wixii ku xadgudboo dilana ha la dilo ama gacan ka gooyo gacan ha laga jaro wakadaalika cirdigii guurkiyaa la jideeyey si dariiq nadiifa oo nasliga iyo faracu ku koran loo helo wixii xadguduba dariiqaas ka leexdaa xadka la saaray marka marka wuxuu leeyahy laba dhinac aa sharcigu ka ilaaliyey marka hore shaygii uu ku jiri lahaa dawrigan oo uu ku noolaanayo ku kobci lahaa marka dambena wixii ku soo xadgudba sidii looga difaaci lahaa wa marka hal dhinac in laga sheega maahanuu leeyahy waqad intaqada wuxuu naqdiyey shaykhulislaam ibnu taymiya man qof yuqasiru ku gaabinaa almasaarixa masaalixda fii haadihi daruuriyaati daruuriyaadka dhexdooda xaalay ahaatay bidafci maa shay in laga difaaco yufsidu waa fasaadinad xasboo kaliya waa uu naqdiye dadka intaas ku soo gaabina daruuriyaadkan waxa weeyaan waxa lagu ilaaliyey ma ahan oo kaliya wixii fasaad markuu ku yimaado in laga dafciyo xaa dafcisaneedan marka horeba la kobcinba haddaadan kobcin waqad intaqada shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu naqdiyey man qof yuqasiru ku gaabina almasaalixa masaalixda fii haadihi daruuriyaati daruuriyaadka dhexdooda xaalay ahaatay bidafci maa shay in laga difaaco yufsidu fasaadiina faxasb oo kaliya wa aqfala halmaamay iqfaala masder maahan waa aqfal oo ficilaha meesha ku manaasiba oo wa aqfala halmaamay huwa qofkaasu xifdahaa daruuriyaadka la ilaalintooda oo wa aqfala halmaamay huwa qofku xifdahaa daruuriyaadka ilaalintooda qofkaas waa halmaamay wixii lagu xifdi lahaa oo waaqfala halmaamay huwa manku xifdahaa daruuriyaadka la ilaalintooda bisharci maa shay la jidayntiisna lagu ilaaliyo yunamiiha kobcina wa yukmiluhaa dhammaystira in marka hore sharcigu jideeyey wixii kobci lahaa oo siyaadi lahaa taasuu halmaamay qofkaas oo waaqfala halmaamay xifdihaa daruuriyaadka la ilaalintooda bisharci maa shay la jidayntiisa lagu ilaaliyo yunamiihaa siyaadina wa yukmiluhaa dhammaystira oo min alcibaadaati cibaadooyin ah cibaadooyinka albaatinati qabsano waa ictiqaadkii caqiidadii wey qalbiga laga caqiidaynayay iyo wa daahirati acmaashii daahirka ahayd taasu marka hore jideey sharcigu si loogu ilaaliyo walacalahu shaanigu wuxuu mudan yahay yaatii inay u timaado lidaalika arrinkan ziyaadatun dheeraad insha allah daruuriyaadkan waa soo socdan intaan hadal ka badanaa looga hadli doono lixdaba dee alla idmo maca adilatiha aa soo socota walacalahu shaanigu wuxuu mudan yahay yaatii inay u timaado lidaalika xukunkan ziyaadatun dheeraad insha allah iyadoo dheeraadaha laga hadli doono waa soo socota ahaaniyatu maslaxada labayda waxaan yidhi sharaa'icdao dhan waxaa loo jeedayay saddex maslaxo marka hadda xuduuddii wixii loo jiday maxaan ogaanay inay tahay maslaxa la yidhahdo dar'u lmafaasid ahaaniyatu maslaxada labaada jalbulmasaalix waa masaalixda in la soo jiito masaalixda in la soo jiitana ayadana waxa weyn axkaam badana ilaahay u jideeyey ahaaniyatu jalbulmasaalix wa shurica waa la jideeyey lahaa liajliha maslaxadan darteed maa shayga yarfacu xaraja dhibka ka kor qaadaa can ilummati ummada filcibaadaati cibaadaadka dhexdooda lagu jideeyey walmucaamalaati mucaamalaadka lagu jideeyey wa hayriha qayrkeedna waa lagu jideeyey wahiya almucabbaru waa midda laga cabiro canhaa xaggeeda bilxaajiyaad aa la yidhahdaa tii hore maxay ahayd maslaxadooda maxaa laga cabiri jiray daruuriyaad tanna waxaa la yidhaha jalbulmaslaxadaana waxaa la yidhaha xaajiyaada la yidhahda waxyaalaha ummadda maslaxada u keenayo sharcigu jireeyey xaajiyaad magacaasay leeyihiin magacaasaa la yidhahdaa magacaasaa la yidhahdaa wa shurica waa la jideeyey lahaa lihaadihi lmaslaxati maslaxadan oo jalbulmasaalix ah maa shay ayaa la jideeyey yarfacu kor yeelaya alxaraja dhibka can ilummati ummadda filcibaadaati cibaadooyinka dhexdooda lagu jideeyey iyo walmucaamalaati mucaamalaadkaba iyo wa qayriha qayrkeed wa hiya maslaxadan oo ah jalbulmasaalix almucabaru waa midda laga cabiro canaa xaggeeda bilxaajiyaati waa noo imaan doonta iyadoo intaan ka faahfaahsan alhaalihatu maslaxada saddexayda aljaryu waa in lagu socdo calaa makaarimi alakhlaaq akhlaaqda middeeda wanaagsan wa axsani alcaadaad caadooyinka middeeda wanaagsan kaasna waxa weeyaan waa in lagu socdo ayadana waa maslaxo kale oo axkaama sharcigu u jideeyey axkaam ayuu sharcigu u jideeyey alhaalihatu aljaryu waa socod calaa makaarimi alakhlaaq akhlaaqda middeeda wanaagsan lagu socdo wa axsani alcaadaad caadooyinka kuwa ugu wanaagsan lagu socdo wa haadaa kanu maa shay weeye yucrafu loo yaqaan bitaxsiiniyaat taxsiiniyaadaa loo yaqaan tana marka saddexdaasu matniguna ku sheegi doonaa oo uu dhihi doonaa maslaxadu waa saddex daruuriyun xaajiyun iyo taxsiiniyun uu ku dhihi doonaa matniguba saddexda ku keena maslaxadu waa saddex waa mid la yidhahdo daruuri waa mid la yidhahdo xaaji iyo mid la yidhahdo taxsiini uu dhihi doonaa yaquulu wuxuu leeyahay alcizi ibnu cabdisalaam raximah ullah alshariicatu shariicada kulluhaa shariicada dhammaanteed masaalixu waa dano masaalix weye shareicadoo dhan waa masaalix shareicadoo dhan waxa weeyaan waa masaalix waa masaalix imaa tadrow inay difaacayda hiya shareicadii mafaasidda oo tajlibu inay soo jiidayda masaalixa waa intaasu axkaamta shareicadoo dhan qaarna waxaa loo jideeyey dhibaato ummadda in looga difaaco gabalna waxaa loo jideeyey wanaag in ummaddu ku gaarto taasaa loo jideeyey fa idaa samicta allaah allah haddaad maqasho yaquulu xaaluu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad qur-aanka ka maqasho ayadoo ilaahay leeyahay fata'ammal u fiirso wasiyatallaahi dardaaranka ilaahay bacda nidaa'ihi dhawaaqiisa ka gadaal u dardaarma markaas ilaahay dhawaaqayo xugunu dardaarma waxaa ku xiga shay lays amraa ama waxaa ku xiga shay layska reeba ama labadaba waa ku xiga ee yaa ayuha aladiina aamanuu inta la yidhahdo waxba inaan lays amrin maya haddaadba maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu labadaasaa mida ku xigta in shay lays amro ittaqullah laka baqa in shay layska reebo waxaa iska jooga labaday mid noqon ama labada waa laysku daraa ama labada waa laysku daraa mar alla markaad maqashay marka naadadaas ilaahay waa inaad dardaaranka alle ee soo socda nadahaas ka dambeeya dhegta u dhigtaa ood u fiirsataa fata'ammal fiirfiiri wasiyatallaah ilaahay dardaarankiisa bacda nidaa'ihi dhawaaqiisa ka gadaal uu dardaarmaa falaa tajidu heli maydid ilaa khayran khayr unbaad helaya khayrkoo yaxusuka ilaahay kugu foorina calayhi khayrka korkiisa oo markuu nidahaas ilaahay ku dhawaaqo khayruu ku amraa ku leey waxaa sameeya ow amase sharan shar ayaad helaydaa shartoo yasjuruka uu ilaahay kaa reeba canhu sharta xaggiisa oo uu ku leeyahay ka joog ayaad helay ow amase jamcan isku darid bayna alxafi boorin iyo wasajri reebid laysku dara marka labadiiba waa laysku daraa labadiiba waa laysku daraa waqad abaana waa caddeeyey alxaqu allah alxaqu waa ismun min asmaa illaah ismun min asmaa illaah weye waqad abaana wuu caddeeyey alxaqu allah tabaaraka allah qayrkiisu bato wa tacaala allah sarreeye fii kitaabi kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey maa shay fii bacdi alaxkaami axkaamta gabal ku sugan oo min almafaasidi ah axkaamta gabala ilaahay wuxuu sheegaa dhibka ku jira dhibka ku jira muxuu sheegayaa xafan liajli xafin boorrin darteed cala ijtinaabilmafaasidi mafaasidda laga fogaanshadeedu ilaahay boorrina in laga fogaado oo qofku naftiisu ku qanacdo arrintan inuu ka fogaado in danu ku jirto taasaa ilaahay u sheegaa taasaa ilaahay u sheegaa wamaa shayna ilaahi weynaa waa caddeeyey wamaa shayna ilaah waa caddeeyey fii bacdi alaxkaami axkaamta gabal ku sugan oo min almasaalixi danaa danaa xafan muxuu ilaahay u sheega danaha ku jira xafan liajli xafin boorrin daraaddeed calaa ityaani almasaalix wanaagyaalka in lala yimaado dadka ku boorrina markaas wanaagyaalka inaad la imaatinka shayga lala yimaado in danu ku jirto maslaxa ku jirto aad dareento ku dhegtoodan ka tegin qowluhu yidhi min hayri an yashadda ayadousan u marqaati kicin lahaa maslaxada aslun asalkoo sharciyun sharci loo nisbiyey haadaa kanu qaydun waa qayd qaydkoo fi taxriifi taxriifka dhexdiisa ahaaday qaydkoo yufiidu faa'iidayna ana almaslaxata maslaxada maslaxada almursalata lasii daayey lam yashad uma marqaati kicin lahaa maslaxada nasu nas naskoo mucayanun gaar ah naskoo mina sharci ka mida biictibaarin in la tixgeliyo ugama marqaati kicin walaa ilqaa'in in la macno tirana ugama marqaati kicin walaakinahaa maslaxadan tufhamu waxaa laga fahmaa min maqaasidi shariica min maqaasidi sharica sharecada maqaasideedoo kale inay maslaxadan ilaalidaa adilada caamka laga fahmaa maqaasida sharciga laga fahmaa maqaasida sharciga ayaa laga fahmaa iyo wa cumuumaatihaa shareecada cumuumyaalkeeda adiladeeda caamka aa laga fahmaa maslaxadaanoo kale in la ilaaliyo maslaxadaanoo kale in la ilaaliyo adiladeeda caamka aa laga fahmaa falidaalika fiiri deliil gaara oo leh ha la tixgeliyo inaan la erag deliil gaara leh oo leh yaan la tixgelin aan la erag waa midda loogu magacaaba mursala waa la sii daray maslaxada mursala saasaa loo yidhi falidaalika sidaas darteed summiyad waxaa lagu magacaabay maslaxatan mursala maslaxa la sii daayey aa lagu magacaabay wa cibaaratu lmusanifi musanifka tacbiirkiisa tufiidu waxay faa'iidayneen anna almaslaxata maslaxada biictibaari shahaadati sharci sharciga u markhaati kiciddiisa marka laga fiiriyo lahaa waxaa u sugnaadeen alaaatu aqsaam maslaxada marka la fiiriyo sharciga ma u markhaati kacin mase uma markhaati kacin bicaynihaa saddexay u qaybsanayn mid daliil gaarha ku soo arooray sharcigaa u markhaati kacay taas waa waajib in la tixgeliyo midna daliil gaaraha ku soo arooray inaan la tixgelin taasna ma bannaana in la tixgeliyo midna waa midaan mursalada oo daliil gaaroo yidhaha la tixgeliyana looma hayo mid iryaan la tixgelinna looma hayo marka laga reebo adilada caamka saddexdaasay u qaybsamay marka wa cibaaratu musanifi musanifka tacbiirkiisa tufiidu waxay faa'idaynaya cibaaradaas anna almaslaxata maslaxada biictibaari shahaadati sharci sharciga markhaati kicidiisa marka laga fiiriyo lahaa maslaxadda u markhaati kacay alaaatu aqsaamin qabyalo saddexa wey alwal kan ugu horeeya maa shay wada shayda sharcu sharcigu uu ka markhaati kacay biictibaariha la tixgelinteeda fa hiya taasu maslaxatun waa maslaxo laakiin laysat mursalatan laakiin mursalo maahana dee nasaaba ku soo arooray lama irsaalin ahaani ka labeeya maa shay wada shahida sharcu sharcigu uu markhaati kacay biilqaa'iha ilaa laaqiya oon la tixgelin oon xugun lagu dhisin taasna magaca unbay maslaxad ka too dadka u arkaa maahane sharcigiyaa naga ogaal badan maslaxad maba ahan alaleey maba ahan maslaxo alaleey tixgelinna maleh alaleey tixgelin maleh athaalif maa shay weeye sakata uu ka aamusay canaha xaggeeda asharcu sharciga falam yarid uusan ku soo aroori fiiha dhexdeeda daliilun daliil daliilkoo khaasun gaar laakiin adilo caama ayay leedahay iyo maqaasida shareecada in laga fahmaa biictibaari in la tixgeliyo daliil khaasa uguma soo aroorin walaa ilqaa'in in la macna tirana daliil gaara uguma soo aroorin wahaadii tanu hiya almursalatu waa midaas midda mursalada taasna way baabkan wuxuu ka hadlaa taasaa looga hadlaa baabkan falqismu qismiga qismiga alawalu ee horeeya hiya almaslaxatu waa maslaxada maslaxada almuctabaratu waa axaadiista in la qoroo kale fii bukhaariyo kale in la qoro xadiis gaarahoo dhaha axaadiista ha la jamciyo la helima waa jiraan axaadiis dhahayda axaadiista in la qoro sheegayo oo nabiga aba nin yidhi ninkan ha loo qoro ha loo qoro xadiiskan marka wax taasoo kale waa la helaa laakiin war axaadiista hal meel ha lagu jamciyo oo meel ha layskugu keeno daliil khaasa loo helima daliil dhahaya axaadiista meel laguma jamcin karana ma la helaayo marka laakiin cumuumiyaadka guud xaa la helaa diinka ha la ilaaliyo oo tiro badana la helaa adilo tiro badan oo diinta in la ilaaliyo sheegaydaa la hela taasaa marka maslaxa mursala weelana in la qoro la heli maayo daliil gaara leh oo leh naxwada ha la qoro haa kutub gaara ha laga sameeyo ma la helaayo la heli maayo adilo gaarahoo leh naxwo lama qori karo ma la heli maayo laakiin maxaa la helaa adilo guud oo carabiga in lagu dadaalo oo qur-aankii iyo sunnadii labadiiba carabi ku soo degeen qofkaan fahmayn uusan fahmayn taasay ka laasimayda carabi in la ilaaliyo carabiyadii taasaa la hela taasaa keena marka naxwadii gaar loo qoro taasaa keenaya marka masaalix mursala kuwaasaa la yidhahda in fiqigii gaar loo qoro naxwadii gaar loo qoro mustalaxulxadiis gaar loo qoro fiqigii meel lagu jamciyo maslaxa mursala la yidhahda maslaxa mursala la yidhahda maslaxa mursala ayaa la yidhahdaa almasaalix almursala la yidhahda falqismu qismiga alawow ee horeeya hiya almaslaxatu waa maslaxada almuctabaratu la tixgeliyo walaa khilaafa wax khilaafana walaa khilaafa wax khilaafana fii sixatiha maslaxadaas ansixideedu kuma sugnaan lana tixgeli karo lama dhihi karo ila daliil gaara haba loo haya in la tixgeliyo licna sharca sharciga shahida wuxuu uga maqaati kacay lahaa maslaxadaas bilictibaari tixgelin bidaliilin uu ugu maqaati kacay mucayanin gaar ah oo min nasin nas ah waa aayadii xadiid ow ijmaacin ijmaaca ow qiyaasin qiyaas ah tusaale wuxuu kaaga dhigi rabaa ninka iyo gabadha waxaa maalka u baahi badan ninka labaduba maalay u baahan yihin laakiin waxaa u baahi badan ninka waa arrin muxaqaqa oo biyo kama dhibcaan maslaxadaas daliil inuu ninku maalka uga baahi badanyahin gabadha maxaa u daliil waxaa koonka tuse tusaale yaranba hadda soo qaadayna ninaa wuxuu dhalay hal wiil iyo hal gabar waana uu dhintay waana uu dhintay wuxuuna ka tegey saddex kun oo lacaga saddex kun oo lacaguu ka tegey haye labadoodiina waa qaangaaro guuray gaareen laasin waa in loo guuriyaa la rabaa marka hore balmaalkooda u dhaxa wiilku meequu qaadanaa laba kun gabadhuba meeqay qaadanee kunay qaadane kun xagga markay dhigatay wiilkiina laba kun xagga dhintay gabadhiya la soo doona ninka soo doonaya haddee wixii iska dhaqan soomaaliya aan ahayne guur saxa ah meher laga rabaa ha meheraa laga rabaa haye meherkeen alaleey laba kunuu keeno meher biilna habeenka koowaad baaday kugu leedaa laleey labadii kunay kunkeedii ku daratay meeqay haysataa saddex kun xaggaasay ganacsiga gashatay biilna ninkaanay ka rabtaa darasay ka rabtaa gurinaasay ka rabtaa wax walba asay ka rabtaa iyo qurxin waxay ku qubaysaneed xataa asay ka rabta isagay waajib ku tahay inuu keeno isku cafileed isagaa laga rabaa hayada lacagteeda in kala baxda maa khalaas wiilkiina gabaruu doona wuxuuna haystaa laba kunuu haystaa labadii kun meher u geynaa guurku saxya waa in meherka la iska dhiiba maan midkaan igula xir waxay ka heshay leedahay maa hadhowna uu yidhahdo madaxaaga ku furo markuu ayaan rafaadiyo kaasu mogtahay maaha waa wax iska fasaad iyo mooryaannima ta waxa weeyaan ku guursado ayaan markuu rafaadiyuu leeyahay madaxiiba furato aan sii daaya ee meher la bixiyaba meher soomaaligu uma badnaba waa jiraan dad muslimiin hadda meherkooda iyagu iska bixiyo ilahay ka cabsanaya laakiin uma badno meherku wuxuu u badan yahay surku uga xiran yahay inuu gabadha ku rafaadiyo hadhowna yidhaha madaxiidaa ku furato aan fure haddaydo xafido xafido saasay kuma hari dooneen saabaa ka dambaydeen marka fiiri labadii kumuu geeyey soo maha gabadhaasuu meher uga baxshay asagii gacan xaa ugu jiray waxba soo ma ahan haddaa laga rabaa aqal inuu soo dhigo inuu aroos sameeyo xaflada laga rabaa waxaa laga rabaa wixii lagu noolaa lahaa kulli isaga laga rabo loogu fadhiyo gabadhiina xaggay degtay saddexdii kun meelay u taalla ganacsiga gashay marka maalka waxaa u baahi badan ninka iyo gabadha labadaba waa u baahan yihin maal laakiin yaa u baahi badan ninka u baahi badan maslaxadaa sharcigu waa tixgeliya soo maaha waatan lidakari milu xadil utay laga dhigay maslaxadaas marka waa waajib in la tixgeliya ma bannaano in la yidhahda la tixgelina waa maslaxa muxaqaqo sharcigu uma qaati kacay waa in la tixgeliya wadaalika mihaalkeedii kalistidlaali dariishii oo kale waayo calaa icdaa'i dakari ninka siintiisa loo dariishado midla xadil unsayayni laba dhadig nasiibkoodoo kale la siiyo fil miiraasina lagu siiyo biqowlihi tacaala loo dariishana oo ilaah uu yidhi yuusiikumlahu allah idiin dardaarman fii owlaadikum xaruurtiinna lidakari ka lab waxaa u sugnaaday midlu xadil unsayayni laba dhadig nasiibkood oo kale wa ka dalaalati qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana wayas'aluunaka nabiga subanoo waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi xaydka maxiid masder xaydkay wax kaa weydiinayaan maxiid darfu makaan can ilmaxiidi makaanka gabadha dhiiggu ka socdo meeshaasay wax kaa weydiinayaan maxiid darfu zamaan wayasaluunaka waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi waqtiga gabadhu ay xaydka qabto waqtigaas gabadhu ay xaydka qabto ay rabbigo wax kaa weydiinayeen qulle nabiga suubanow huwa xaydku adan dhib weeye waa qurun dhiig quruna weeye factasilu nisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi makaanka ay xaydka ka qabaan meesha dhiiggu ka socdo ka fogaada jirkeeda kale gabadha waa u xalaan ninkeeda laakiin makaanka dhiiggu ka socdo ka fogaada waa darf makaan zamankaas dhiiggu socdo ka fogaada waa darfu zamaan dhiiggan ka fogaada waaba mastarki saddexda baas aayaddaas waxay tusee ka dalaalati qowlihi tacaala wuxuu tusaa calaa wujuubi ictizaali nisaa dumarka in laga fogaado waajibnimadiisa xaalan nifaasi xaalan nifaasi xaaladda umusha ow xaala nasiifi xaaladda dhiigbaxa oo gabadhiiba dhiigbaxaydo qiyaasan ayadoo looga qiyaasanaa calaa wujuubi ictizaali fogaanshada waajibiddeeda fil xaydi xaydka dhexdiisa ay ku waajibtay mardema xaydka ay ku waajibtay waxa weeyaan xaaladda umusha iyo dhiigbaxana ayadaa looga qiyaasana midda marka umusha waaba ijmaac waa ijmaac inay la mid tahay midda nasiifkaana waa bacdu alaqwaal dhiigbax wa ama alqismu qismiga aani oo labeeya maslaxadii labaad oo ahaad wax sharci u maqaati kacay inaan la tixgelin fa hiya taasu almulqaatu waa mid la laaqi yeeloo la macno tiro wahiya taasu muqaabilatu waxayna ka soo horjeedaa lilmaslaxati almuctabara midda la tixgelina ay ka soo jeedaa faadiitan wa in summiyad haba lagu magacaabo maslaxatan ilaa laakina anna shaarica allaha sharciga dejiye wahuwa aclam asaga ogaal badane alqa waa macno tira ictibaarha tixgelinteed isagaa macno tira in la tixgeliyo wahaadihi middan laa khilaafa wax khilaafa ma aha min bayni ahli ilcilmi fii annahu shaniya laa yajuusu inuusan bannaanayn binaa'ul axkaami axkaam la dhisideeda calayhaa maslaxaddaas lagu dhiso tusaale kuu keena wadaalika miaalkii ka qowli man yaquulu waa qofka dhahayoo kale inal muusira qofka qaniga ah kal meliki sida boqorkaoo kale ninka qaniga ah sida madaxweynahoo kale iyo wanaxwi qofkii la mid ah yatacayanu waxaa ku caynoobaa calayhi korkiisa ah sawmu sowm fii kafaarati lwadci galmooshada kafaaradooda fii ramadaan la galmoobo ramadaan qofku hadduu galmoosho ninkii sameeya maalin ramadaan biduuni cudfi maalin ramadaan way dhici kartaa moogtahay inay xalaal isu noqdaan ninkii iyo gabadhii way dhici kartaa laakiin ayagoon xalaal isku hayna laga hadla maalin ramadaan barqadiiyo xalaal isku noqon karaan labadooda ninkan safaru ku maqnaa xalayba dhexuu soo joogay sharciyuu ku soo afura barqadiyuu yimid asagoo safar ka yimid oo iskaba afura gabadhaana dhiigaa ka socday xalayba saaka barqadiyay dhiiggii ka qubaysa labadoodaba sharcigay ku afurayihin soo ma labadoba sharcigay ku afurayihin abawaa isla socday safarkay ka wada yimaadeen xalana dhexay soo joogeen xalayba ayba soo niyeysanaysan barri soomin la masaafaray ahaayeen duurkiina gurigooda yimaadeen waa muqiimiin xalaalayna isku yihin xalaalayna isku yihin marka kuwaas laga hadli maa ee waxa weeyaan labadan qofoon cudurdaar lahayn inay labadoodu isku galmoodaan waa dembi weyn oo halaag ah oo naarta lagu galo qofka ku dhacana waxaa laga rabaa oo waajib ku ah oo ninka ah gabadha hadday ninka ku adeecdo alla alla way caasida cadaabna waa shaqaysatay laakiin kafaaro laguma laha laakiin ninka waxaa waajib ku ah inuu laba inuu waxa weeyaan qoor xoreeyo inuu qoor xoreeyo aa waajib ku ah qoor inuu xoreeyo addoon inuu xoreeya laga rabo hadduu awoodi waayana laba biloodoo isku xigtaa laga raba inuu soomo hadduu awoodi waayana lixdan miskiin inuu quudiya laga rabo hadda ka hora marka waxaa dhacday nin boqor ahaa nin boqor ahaa oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu xasan alumawi cabdiraxmaan ibnu xasan al-umawi ayaa arrintaas ku dhacay arrintan iska boqoroo iska barwaaqaysanuu ahaa arrintaasuu ku dhacay markaasuu wuxuu yimid nin shiikh ah oo la dhihi jiray yaxyaa ibnu yaxyaa alleyfi ayuu u yimid markaasuu yidhi dembigaasaan ku dhacay maxaa marka dariiqan uga bixi lahaa dembigaas ayaan rabaa harcigu ka qaba markaasuu laba bilood waa inaad soomta laba biloodna kama bilaabayna mogta maxaa la rabay inuu ka bilaabo inuu yidhaha addoon xoree addoon xoree inuu yidhahdaa la laba biloodoo soomaha lagaa rabaa marka ramadaan dhammaado labaad isku xorayda wy markaasaa dadkii kale yidha wareadha madaxweyne xad wax kaas uu sheegay laba bilood addoon xoree xadli wey wuxuu yidhi waxaa kafaaradan loo jireeyey waa lizajr waa in qofkan xumaanta looga celiyo soo ma ousan mar dambe u haran soo looga jiray wuxuu yidhi haddaan idhaa hore waankan waaqani kunaaba u joogta addoon miduu sii dayna barriyu ku dhaca mid kaluu sii dayna waxdana wax uraysa kuma hayd uga joogima laakiin waa boqore ramadaan adkaysa waayo haddii laba bilood soon la yidhaahdo maalina xataa dhibe xataa maalin gelikeeda dhibe tan ka raacda kabtiisa dib ugu laabama maslaxa meesha la rabay soomahani maslaxa la ilaalaa ujeeddadii iyo xikmaddii loo jireeyey kafaarada waxay ahayd lizajr ninka markaa kafaara bixi zajri ku qaadama ta waxaan rabaa xoree oo kafaaradii addoon ka dhig ku sajroobima laakiin soonku dhib wuxuu ku yahay caadi yahay soo maaha marka xikmaddaas maslaxadaasaan u yeelayo markaas culimmado dhan waxaydaan baadilooha maslaxadda aad ku hadlaydaa waa maslaxa sharcigu ka maqaato kaca inaan la tixgeli karin sababtoo ah allihii diintan soo dejiyey isagoon kala qaadin faqiir iyo qani uu yidhi ninkii maalin ramadaan ku dhaca xaaskiisa addoon ha xorey marka mar haddii nas loo hayo had qaacidana hore maxaan u soo qaadannay xaytu kaana sharcu kaanat ilmaslaxatu calimna am lam naclam mar meesha sharcigu yaallaa maslaxadu taalla marka shiiqii dhammaayo ahaa yaxya ibnu yaxya alleyfi waxa weyaan madaxweynihii u fadwooday cabdiraxmaan ibn xasan almawi waxa la yidhi ka kacway warkaan culimmada dhanna waa naqdiyeen marka arrintaasuna waa muhiim dad badanoo meeshaan maslaxa ku jirta haddii lagu yidhaahdo meeshana sharcigu uu diiday sharciguna waa diiday waxaa tidhaahdaa maslaxadaas ictibaar ma leh biitifaaqi alculamaa mar shay sharcigu diiday maslaxa ku jirta lama yidhaahdo shay sharcigu diiday maslaxa kuma jiri karto kuma jirto waa fasid waa masale marka muhiim jiddan ah oo qaacide ahaan qofku inuu u yaqaano weliba wakhtigaa la joogo wax tiro badan oo dalaalaada ah waxa uu leeyahy maslaxa loo gala marka waxaa leedahay waxaan marba haddii sharcigu diido maslaxa ma leh maslaxa ma jirto waa mawhuuma waa wax la ismoodsiiyey maslaxa maaha walidaalika mihaalkii ka qawli man man manku waa yaxya ibnu yaxya allayfi wey marka lagu sheega ka qowli man shii qowlkiisaoo kale weeye yaquulu leh inalmuusira qeriga kalmeligii sida boqorka oo kale boqorkii ahaa wuxuu u fadwooda cabdiraxmaan ibnu xasan alumawi kalmeliki sida boqorka iyo wanax wixii la mid a yatacayanu calayhi waxaa dushiisa ku caynoobaa asowmu sowm fii kafaarati wadci galmoonshada kafaaradeeda fii ramadaan la galmoodo walaa yukhayaru la khiyaargelima baynahu soonka iyo wa bayna alcidqi xorayn iyo walidcaami la khiyaar gelima maba ahan inuu yidhahdo khiyaar maba ahan mogta waa tartiib kafaaradan kafaarooyinka gobolna waxa la hahdaa tartiib gobolna waxa la hahdaa takhyiir tan waa tartiibba waa kala horayda koo waxaa waajib ku ah cidqu raqaba markuu awoodi waayo ayaa soomu shahrayni mutataabicayn waajib ku yahay markuu awoodi waayo idcaamku ma ahan takyiir ee xoogaa wahmi ah waxa maskaxda galay tii takyiirka aheedu aheed kafaaratu yamiin taas aheed takyiire mugda taas ayada qaybna waa takyiir qaybna waa tartiib soonku kuma jira inta kaleetaa takyiira idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuun ahliikum ow kiswatum ow taxriirqaba saddexdaasa khiyaar ayada soonku lafkiisu khiyaar ma ahan ayada midda kafaarada ee waa markii taas la awoodi waayo marka la khiyaar gelin maa uu yidhi maxaa yeelay uu yidhi shiiqaana lianna meesha maslaxa ku jirtuu leeyi in sidaan la yeelo oo la hormariyo soonka mar hadday madaxweyne joogta iyo taajir fuqaradaa loo sheegayo middan kale ee mar hadday taajir iyo joogto ninkaad diinka ilaalinus leeyahay waa dadaala laakiin haddana si kastood u dadaalaydo qowlkaagu hadduu daliilka khilaafo la qaadan ma waa inaad taas ogaataa lianna faa'iidata alkafaara kafaarada faa'iidadeedu azajru waa reebid can iljinaayati xadgudubka la yska reebo cala cibaadati lagu xadgudbo ninkaanu ramadaana ku xadgudo maalin ramadaanu ku xadgudbo xadgudubkii uu cibaadada ku xadgudbay aa la rabaa in laga sajriyo wa milu haadaa ninkan oo kale boqorkaa laa yasjuruhu ma celinaayo alcidqu xorayn wala alidcaamu quudin waa likafrati maali maalkiisa badashadiisa fayasulu waxaa u fudud calayhi korkiisa an yuctiqa inuu xoreeyo riqaaban addoommo badan fii qadaa'i shahwati shahwadiisa gudashadeeda mar hadduu shahwadiisa ku gudana addoommo badan waa huri kara waqad waxaa dhacdaa laa yasulu inuusan u fududaan calayhi korkiisa sawmu saacati laakiin hal maalin hal saaca soonkeed xataa inuu dhibaaya dhacdo oo rabi lahadba uu iska tifqaado boqore inuu iska tifqaado hadba afta wax kula jiro uu rabaa hal saaca dhige marka wuxuu yidhi waa in wixii dhibaaya in la saara si uu xumaantan uga joogo iyo dembigan fa yakuunu sawmu soomkiya wuxuu ahaanaa asjara mid reebid badan low asaga fa yatacayanu soomka caynooda ee isaga loo sheegi maa cid qorqaba ma loo sheegaayo fahaadaakan fahaadaa xukunkan wa in kaana ma ictibaarkan fahaadaa ictibaarkan wa in kaana haba ahaado maslaxatan maslaxo ilaa annahu ictibaarkan mulqan waa la laaqi yeelay hayru muctabarin waa midaan la tixgelinayn liannahu ictibaarkan taqyiirun waa bedelid lisharci lbadela bira'yi caqlin lagu bedela waa diinkiiyo ra'yi lagu bedela diinku wuxuu ahaa cidqu raqabatina ugu horayda saasuu ahaa caqli diinta laguma bedelo siduu ahaa ayaa loo raacaa diinka adiga sharci dejiye mateed wadaadada baadiliyaalka kiniisadaha aa dadka sida iyaga la toosan iskaga sheega adiga wadaad muslim haddaad tahay sidaad ku aragtay naskii kitaabkii sunnada sidaas dadka ugu sheeg bis aduu matihid ilaah yara wax dejiye ha u sheegi sidaana ila xumaatay sidaana ila fiicnaatayba kada kada marka waa noocaas marka waa bedelid sharcigii la bedelaa wey waa bedelid sharcigii la bedelaa weeye wahuwa taqyiiru sharcina hayru jaa'isin waa midaan bannaanayn in sharciga caqli lagu bedelaa fainahu shaniye culima waxaa laga ogaaday min asharci sharciga wujuubu taqdiimi alcidqi xoraynta horumarinteeda waajibnimadeeda in xoraynta la hormariyo aa waajiba calaa man qofkii qadara awooda calayhi cidqiga walow araada alla hadduu dooni lahaa azajra inuu ku reebo bimaa shaygii taqdama hormaray lanabbaha calayh waa nagu baraarujina hadduu ilaahay rabo inuu qofkan qanigaa sidaan ku sajiriyo soonka lagu cadaadiyo alla lagu baraarujina noomana sheegin all noomana sheegin marka caqligeenna inaan sharci ku dejinno maya wa miaaluhu tusaalihiisa qismigaas wa miaaluhu qismigaas tusaalihiisa oo ah mulqaadka maslaxa sharcigu uu tixgeli maslaxa sharcigu ka markhaati kaca inaan la tixgelin oo sharcigu yidhi yaan la tixgelin adiga hadday maslaxa kuula muuqato wa mihaalu qismigaas mihaalkiisii ayda noqoshee maa low qaala hadduu yidhahda qaa'inun mid yidhaahdaa taxrumu waxaa xaaraan ah zaraacatu lcinabi canabka in la beerto maba la beero karo ma la beero karo saddan lidaraa'ic ilaa qamro asal canabka laga sameeyo asalka qamro waa canab marka haddii uu yidhaahdo nin imaamunta soo baxo sideedaba horta masalada salka ha laga gooyo geedka laga samaynayo lama beeri karo oo maxaa u yeeshay maslaxa inaan bahashaas iman sideeda waxaa la leeyahay waa faasi waxayala nabigo joogaa la beera jir qamraduna waa xaaraan dhi jira tana waa layska cuni jir tana waa illa haddeetan beera dhan weliba hadda meelo badan waxaaba jirtaba qamrada darteed loo beero canab sida talyaaniga oo kale iyo halka soomaalida joogto kusoo waxaayoo leh shiikow beero waaweyn ayaa la canabkaasa ka bax canabka ma guri karna maxaa laga samayna qamro bis ha wax canab ahaan cunaayaba maleba bal meeshay dhibaatadu ka gaar wax canab ahaan u khaniinaya malahayo saas markay quldhuci noqdaan bislaadaan ugu macayn mira la cuni lahaa aa lagu shubaa warshad markaasa qamro laga shuba marka haddii mid yidhahda waar lama beeri kara bahashan musiibada ahoo sharta asalka u ah waxaa la leeyahay baadilo baa tabe lagu qaadaa maxaa yeelay sharciga ogolaada in la beero nebigoo joogaa la beeri jiray man uusan dhihin qamradu waa xaaraan u yidhi canabkana ma dhihina waa xalaal seke laga bixiyo maalalka ugu macaan ka midoo ugu xalaalsan marka maslaxadaas aad firayda tixgelin ma laha len mar haddaan sharcigu tixgelin wa mihaaluhu aydan maa low qaala hadduu yidhaha qaa'inu mid yidhahdaa taxrumu waxaa xaaraan ah zaraacatu lcinabi cinabka in la beero limaslaxati manci casrihi miiriddiisa diidi la diida maslaxaddeeda in laga miiro hadhow waxa weye qamraa la diida limaslaxati manci casrihi canabka laga miiriddiisa diidi la diida maslaxadeeda iyo waitiqaadii laga dhigashadiisa khamran qabra laga dhigana iyo qofka hadduu yidhaahdo watajuusu tijaaratu tijaara waa bannaan tahay bilkhamri qamrada in laga ganacsadaa waa bannaanta gaaladaada ka gado faasiqiinta ka gado adigu maal hel maslaxaa ku jirta hadduu qofku yidhahdo ama uu yidhahda ribada waa la mid wax ribada danaa ku jirto maalaa laga helaa waxa la yidhaha maslaxadaasoo kale sharciga ka markhaati kaca in la tixgelin mar haddii sharcigu ka markhaati kacay nabigaaba nacladay qofka gadaba qamrada toban qof aa nabigu nacladay oo uu ka mid yahay qofka gada qofka qaadaa uu ka mid yahay qofka sida hoteelka ka shaqeeya u dhigdhiga anuu ma cune gaala xuma meesha aan hoteelkan ka shaqeeyo aan qamrada u geyna uleey waa nacallaqabe midka geyna kan gada waa nacallaqabe kan cada waa nacallaqabe kulligood waa nacallaqabayaal marka mar hadduu sharcigu ka markhaati kacay shaygan inaan la tixgelin maslaxa ku jirta ma dhihi karti xayu kaana sharcu kaanat ilmaslaxa watajuusu hadduu yidhaahdo qof adtijaaratu ganacsiga bannaan bilkhamri lagu ganacsado qasan iyadoo loo qastan limaa shay fiiha ku sugan min almanaafic nacfiyaal ah iyo haddii mid kale yidhahdo fiiri wa yusawaa waa la simaa bayna dakari walunfaa kan lab iyo midka dhadig fil miiraasi dhaxalkaa lagu simaa hadduu qof yidhaahdo litawaahumi almaslaxa maslaxu ismoodsiina fii daalika arrinkaas wuxuu ku leey maslaxa ku jirta waa lixaajati lunfaa gabadha baahida ay u qabto maalka iyo welitasaawiihima wiilkiiyo gabadhu inay ku siman yihin filkharaabati xaraamnimada waa aabbood ama waa hooyadood loo kala digana meeshaas maslaxa ku jirtu leey ayadaaba ila tabaya fa haadaa kan kulluhu dhammaantiis baatilu waa baatil lidalaalati sharci sharciga tusidda uu tusay calaa butlaani baatilnimadiisa binasi uu ku tusayo walijmaaci alale marka waa qaacido muhiim jiddan ah oo kitaabka meelaha ugu muhiimsana shay sharcigu diiday maslaxa ku jirta maya weligaa ha ku qanci waa taqyiiru sharci illaah waa diinka aloo la bedelaya wax sharcigu diiday maslaxa kuma jirto ka har maslaxa ku jirta maslaxa kuma jirto qaara fasaadku wuxuu la galay ducaad sheegana waxay yidhahdeen waxa weeyaan maslaxan u yeelan arrintan inaan iiga sheekeeyo oo yidhi dacwan u aaday yurub meel gobola waxau yidhi marka tuulaan tagnay tuuladiin tagnay masjidaan ku degnay waxaan isleena bal diinka ilaahay ummaddaas aad uga faafidaan markaasaa wuxuu yidhi nalo qola xatro nagu soo qaadeen xatr waa aragnay waxaan idhi yidhi dhinacayagaan ka istaagno annaguna xatradii aan la qaadnay hab jab hab habsaan u wadnay oo xalqadii dhinacayaga inta ka gadna aan u jiigeyn ay sal ka dhigeen la yidhi halla fadhiista salka markii la dhigay ay yidhaahdeen dhegaysta abtirsada annaga masaajidkan annagaa degni qaadiriyaana la yidhaah ashaaciraana la yidhaah shaaficiyaana la yidhaah saydiciyaan ka nahay qaadiriyo diin waxaa laho lala wareegaya ma rabnay abtirsada markaasaanagu dad muslimaan iska nahoo waxa wey niman yahow marka anagu maalna idin kama rabin waxna idin kama rabin xoogaa anagu diinkaas alle inaan idiin sheegno aan u nimin markaas ee ma rabnee abtisada firqadaa tiin sheegta marka hadda anagu muslimiintii yaan nahayo anagu hadda sharna ma wadin maalna idin kama rabin dankayna kala hayn diinaan rabna inaan sheegno markaas dhagax nala dhicin dhagax hadda nimankaan shirkiga la jiidin waa naga cayriyeen waa ka tagnay qolo kale oo masjidkada magaalada ku yilaan iska aadnay qoladinta nimankaasana dhibo si xun noo galaye maxaan samayna markaas yidhahdeen dhegaysta horta nimanka horka calaqaa naga dhaxayd xooga wada shaqayna naga dhaxayd waana isku kacsan dad musaafir oo muslim oo la soo cayriyey inaa jiraan ku tixgelayna masaajidka gala jooga saddex maalmood laakiin weylakum haddaad qof idinkoo la hadlaala idinku qabto xataa magaalada inkaad ka soo adeegaydaan idinku qof la taagan haddaan idinku aragno oo wax la nu'nuulle dhagaxaan idinku dilayna masaajidkiina jooga badanka ku kasan saddex maalmood meesha iska joog annaga waxayna xataa dhexdeeda inaan wada hadalna dhiba iska daa dad kale inuu hadalna marka war maslaxa oo maxaad u yeeshay ninka shirkiga ula jiibida iyo balaayada iyo bidcada maya maslaxatu maslaxatu dacwa naga eedi laa xawla walaa quwata ilaa billah kaanat almaslaxatu daaquutan yucbadu min duuni illah kawar waa daaquud yucbadu min duuni illah yaaba laga dhigay baxashii soo ma jeedin shirki in la jiibiyo inlayna maslaxa diinada ku jirto weligeed ma dhicin nabi maxamed u fiirsada qaacidahan weligeed ma dhicin nabigeena suuban sala allah alay slm munkar inuu wax ka sameeyey si uu dad ugu soo xorooyey weligeed ma dhicin hal waa dhacdaa shay diinah oo inuu ka tago si dadkan ugu soo haruuraan waa dhacda oo maxaa ka mid a kacbada in la dhiso kacbada markuu lahaa haddaan qoomkaaga caaishaay aysan soo mardhow dad soo gala islaamka ahayn oonan ka baqayn inay hadda gaalnimo ku laabtaan kacbada waa dumi lahaa markaasaan ka dhisi lahaa aasaaska nebi ibraahim laakiin yeelina maxaa yeelay dadku inay ka calanaan ka cabsana waa dhacdo inuu arrintaas uga tago ashyaa diin ayagu ah inuu uga tago bal dadkaan haysana soo jiido laakiin munkar inuu sameeyaa subxaan allah haad munkar qof samayna maa dadka diin ugu yeera mama dhici karto waa inaad kala tagaan duruqda sharciga hay harcigu diiday laa maslaxata fiih hay sharcigu diiday laa maslaxata fiih wax maslaxa kuma jirto waa inaad ogaataa maslaxana ma gasho wax sharcigu diiday wa ama alqismu aali qismiga saddexee waana maxalushaahidkii waa kanaa mar baabkaan macnaha baabkan labada kaleeto xagga dhig baabkan haddaan ka hadlayna waa qismiga saddexaad ama alqismu aali qismiga saddexeeya wahiya qismigaadu maa shay weye sakata uu ka aamusay canhaa xaggeeda asharcu sharcigu waa maslaxadda sharcigu ka aamusay walaysa lahaa uusan u sugnaana nadiirun mid la mid ah nadiirkoo mansuusun la nasgareeyey calaa xukmihi xukunkiisa xataa naqiisahaa si aan maslaxadan uga qiyaasanno calayhi midka la nasgareeyey mid la mid ah oo nas khaasa lena ma jiro wa fiihaa maslaxadan marka ayada nas gaara ma leh mid la mid ah oo nas leh oo looga qiyaastana ma leh labadaas lama hayo laakiin xaa la hayaa adillo caam ah ayaa la hayaa waxaa la hayaa arrintan sifaa ku sugan sifadaas sifadaas haddii la ilaaliyo la tixgeliyo wanaagaa ku imaana ama sharaa suuli taasoo kale sharciga waa lagu yaqaan inuu ilaaliyo daliil gaaroo diidahayna lahay mid gaaroo tixgela lama hayo laakiin maxaa la hayaa arrintan waxaa ku sugan macne haddii la ilaaliyo wanaag ku imaanaa ama dhibaata ku suulaya intaasaa ku sugan intaasaa ku sugan fiiri wa fiihaa maslaxaddan waxaa ku sugan wasfun sife wasfigaasoo munaasibun munaasib u ah litashriici xukmin xukun in la jidayo wasfi munaasiba haddaad maqasho weliba baabkan kitaabkaba inta hartay wuxuu noogu soo laalaabana si badan wasfi munaasib ah waxaa loola jeedaa wasfigan haddii la tixgeliyoo la ilaaliyo waxaa soo xasilaydoo xaqiiqoobayda xaqiiqadii ilaahay xukunka u jideeyey xaqiiqadii xikmaddii aan rabaa xikmaddii ilaahay xukunkaba u jireeyey aa soo xasile haddii la ilaaliyo wasfi munaasiba saasaa la yidhahdaa xikmaddii rabbi xukunka u jireeyey xikmaddiiyaa la hela haddii wasfigaan la ilaaliyo wasfigaasaa la yidhaha wasfi munaasib ah haddii wasfiga aan xikmaddii ilaahay xukunka u jireeyey ku imaanayna wasfi dardiyaha la yidhahda ama wasfi kayr munaasibaha la yidhahda wasfi aan munaasib maahana la yidhahda wasfi kayr munaasiba wey markaasuu ui wafiiha maslaxadda waxaa ku sugan wasfi wasfiga munaasibun munaasib u ah litashriici xukmin xugun la jidayntiis xukunkoo mucayanin gaar ah wasfigaasoo min sha'nihi arrintiisa ay ka mid tahay fiiri waa kanaa isagaa kuu fasira wasfi munaasib ah wasfigaasoo min sha'nihi arrinkiisa ay ka mid tahay an yuxaqiqa inuu xaqiijiyo manfacatan waxtar oo yadfaca inuu difaaco mafsadatan dhibaato wasfigan haddii la ilaaliyo maslaxaw xaqiijina ku imaanee ama dhibaataa ku suuli dhibaataa ku suuli fahaadaa kanu alamru lmunaasib waa arrinka munaasibkaa fahaadaa kan dhe fahaadaa kan kanday alamru arrinkan arrinkan almunaasibu munaasibka ah iska sifayntaas yusamaa waxaa lagu magacaabaa almaslaxata almursala maslaxa mursala la yidhaahdaa maslaxa mursala ayaa la yidhaahdaa wa wejhu annahu maslaxa wejka inuu maslaxo yahay meesha looga magacaabaa maslaxa dhinaca looga magacaabaa maslaxa wa wejhu annahu maslaxa wejka inuu maslaxo yahay huwa wasfigan anna binaa'a alxukmi xugun la dhisidiis calayhi wasfigaas lagu dhiso haddii xugunka lagu dhiso sifadaas oo sifadaas la tixgeliyo madinatun waa loo filaan dafcu darari madinatu dafci dararin dhibaato difaacideed uu loo filaan u yahay waxaa la isleeyaha haddii sifadan la tixgeliyo dhibaataa ku difaacmi saasaa la isleeyahay waxaa loo filaa oo la malaynaa in dhibaata ku difaacmaydo haddii la ilaaliyo wasfigan oo xukunka lagu dhiso wa wejhu annahu maslaxa wejka inuu maslaxo yahay ah huwa wejkaas anna binaa'a alxukmi xugun la dhisidiis calayhi wasfigaas lagu dul dhiso madinatu dafci dararin dhibaato difaaciddeeda loo malayna wuxuu loo filaan u yahay in dhibaata ku difaacmaydo oo amase jalbi jalbi nafcin ow madinatu jalbi nafcin nacfi soo jiididdiisa loo malayna inay ku jirto danni khaalib ow amase jalbi nafcin madinatu jalbi nafcin nacfi soo jiididdiis uu loo filaan u yahay marka haddii xukunka lagu dhiso lagu ilaaliyo dhibaataa ku difaacmayaha la isleeyahay ama nacfiya ku imaana maxaa logu taas marka maxay noog tustay maslaxa sida loo yiri wey haddana wuxuu noo sheegaa mursala sida loo yiri taas waa garanay maslaxa sida loo yidhi wuxuu yidhi waa inamaa wax kale maaha sumiyad maslaxadaas waxaa lagu magacaabay mursala maxaa loogu magacaabay limaa shay dartiis taqadama soo hormaray oo min anna sharca sharcigu atlaqaha maslaxada inuu sii daayey waa sii daayey waa sii daayey falam yuqayidhaa sharcigu kuma xidhin biictibaarin tixgelin oo daliil gaaroo lagu tixgeliyo male walaa ilqaa'in laaqideelima kuma xidhin oo aan la tixgelin ma dhihin sharciga saasna ma waxaa loo yidhi mursala marka maslaxa mursala maxaa maslaxa loo yidhi waxa weyaan haddii la ilaaliyo waxaa loo malaynaa dhibaa ku difaacma ama dheefaa lagu hela maxaa mursale loo yidhi sharcigu ma qaydin wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wsala mubaarak cala nabiyina muxamed